boqoraddii koowaad cutubka labaatan iyo koowaad oo waxyaalahaas dabadood waxay noqotay in naabood oo ahaa reer yasreeceel uu lahaa beer canab ah oo yasreeceel ku tiil ee u dhoweed gurigii axaab oo ahaa boqorkii samaariya oo axaab baa naabood la hadlay oo ku yidhi beertaada canabka ah isii aan beer qudrad ah ka dhigtee maxaa yeelay waxay u dhowdahay gurigayga oo adigana waxaan ku siinayaa beer canab ah oo iyada ka sii wanaagsan amase haddii ay kula wanaagsan tahay waxaan ku siinayaa qiimaheeda oo lacag ah markaasaa naabood wuxuu axaab ku yidhi ilaaha iga hayo inaan dhaxalkii awooyaashay ku siiyo markaasaa axaab wuxuu yimid gurigiisii isagoo calool xun oo ka xanaaqsan ereygii naabood kii reer yasreeceel isaga kula hadlay maxaa yeelay wuxuu isaga ku yidhi ku siin maayo dhaxalkii awooyaashay markaasuu sariirtiisii jiibsaday wuuna sii jeestay oo diiday inuu wax cuno laakiinse naagtiisii yasebeel ayaa u timid oo waxay ku tidhi war maxaa naftaadu u qulubsan tahay oo aad kibis la cuni weyday markaasuu iyadii ku yidhi naa waxaan la hadlay naabood kii reer yasreeceel oo aan ku idhi beertaada canabka ah lacag iga siiso ama haddii kale oo ay kula wanaagsan tahay waxaan kaa siisanayaa beer kale oo canab ah oo isna wuxuu iigu jawaabay beertayda ku siin maayo markaasaa naagtiisii yasbeel waxay ku tidhi war miyaadan haatan u talin boqortooyada israa'iil haddaba kac oo wax cun oo qalbigaagana ka farxi anigaa ku siinaya naabood ka reer yasraaceel beertiisa canabka ah sidaas daraaddeed warqado ayay ku qortay axaab magiciisii oo waxay ku shaabadaysay shaabaddiisii oo waxay warqadihii u dirtay odayaashii iyo kuwii goobta ahaa ee magaaladiisii naabood la degganaa oo waxay warqadaha ku qortay oo ku tidhi war waxaad naadisaan oo tidhaahdaan ha la soomo oo naaboodna dadka ka sarraysiiya oo hortiisana waxaad fadhiisisaan laba nin oo wax matarayaal ah oo iyana isaga ha ku marag fureen oo ha ku yidhaahdeen adigu waxaad cayday ilaah iyo boqorka markaas isaga debadda u bixiya oo dhagaxyo la dhaca si uu u dhinto oo dadkii magaaladiisii la degganaa ee ahaa odayaashii iyo kuwii gobta ahaa waxay yeeleen sidii yasebeel u soo fartay oo ahayd sidii ku qornayd warqadihii ay iyaga u dirtay waxay naadiyeen oo yidhaahdeen ha la soomo oo naaboodna ayay dadka ka sarraysiiyeen oo waxaa yimid oo hortiisa fadhiistay laba nin oo waxmatarayaal ah markaasaa waxmatarayaashii naabood ku marag fureen dadka hortiisii oo waxay yidhaahdeen naabood wuxuu caayay ilaah iyo boqorkaba markaasay isagii magaaladii ka saareen oo waxay la dhaceen dhagaxyo wuuna dhintay markaasay yasebeel farriin u direen oo waxay ku yidhaahdeen naabood waa la dhegxiyey wuuna dhintay markii yasebeel ay maqashay in naabood la dhegxiyey oo uu dhintay ayay yasebeel axaab ku tidhi war kac oo iska qaado beertii canabka ahayd oo naabood kii reer yasraaceel ee uu hore inuu lacag kaa siisto kuugu diiday waayo haatan naabood ma noole wuuse dhintay oo markii axaab maqlay in naabood dhintay ayaa axaab wuxuu u kacay inuu u dhaadhaco oo iska qaato beertii naabood kii reer yasreeceel oo ereygii rabbiga ayaa u yimid eliyaah kii reer tashbii isagoo leh war sarag joogso oo u dhaadhac boqorka dalka israa'iil oo axaab ah oo samaariya deggan oo bal eeg wuxuu ku dhex jiraa beertii canabka ahayd oo naabood halkaasoo uu ugu dhaadhacay inuu iska qaato waa inaad isaga la hadashaa oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay war ma wax baad dishay oo haddana ma wax baad qaadatay oo haddana isaga waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay meeshii eeyuhu ka leefleefeen dhiiggii naabood ayaa adiga dhiiggaagana eeyo ka leefleefi doonaan markaasa axaab wuxuu ku yidhi eliyaah cadowgaygiiyow haddana ma i heshay oo isna wuxuu ugu jawaabay haa waan ku helay maxaa yeelay waxaad isu iibisay inaad rabbiga hortiisa wax shar ah ku samayso oo bal ogow axaabow balaayo baan kugu soo dejin doonaa oo farcankaaga waan ka qaadi doonaa oo waxaan kaa baabi'in doonaa wiil kasta ha ahaada mid kasta oo dalka israa'iil ku dhex xidhan ama mid kasta oo ku dhex furan oo reerkaagana waxaan ka dhigi doonaa sidii reerkii yaraabcaam ina nabaad iyo sidii reerkii bacshaa ina axiyaah sababtuna waxa weeye xanaaqii aad iga xanaajisay oo aad dadkii israa'iilna dambaajisay aawadiis oo yasbeelna rabbigu wuu ka hadlay oo yidhi yasebeel eeyuhu waa ku cuni doonaan derbiga yasreeceel agtiisa oo axaab dadkiisa kii magaalada kaga dhinta waxaa cuni doona eeyaha oo kii duurka kaga dhintana waxaa cuni doona haadka samada laakiinse lama arag qof axaab la mid ah oo isu iibiyey inuu sameeyo wax rabbiga hortiisa shar ku ah kaasoo ay kicisay naagtiisii yaasabeel oo wax aad karaahiyo u ah ayuu sameeyey markuu sanamyo raacay oo uu u wada sameeyey siday sameeyeen reer amoor kii rabbigu ka tuuray dadka israa'iil hortooda kolkii axaab ereyadaas maqlay ayuu dharkiisii jeexjeexay oo joonyado guntaday wuuna soomay oo joonyado ku dhex seexday oo aayar u socday oo haddana ereygii rabbigu wuxuu u yimid eliyaa kii reer tashbii oo ku yidhi warsow uma jeedid siduu axaab hortayda isugu hoosaysiiyey sharka ku soo dejin maayo intuu isagu nool yahay maxaa yeelay isagu hortayduu isku hoosaysiiyey laakiinse sharka waxaan reerkiisa ku soo dejin doonaa wakhtiga wiilkiisa